inkastoo uu kusii kordhayo dunida qaybtii labaad ee cudurka covid sagaal iyo toban oo soomaaliyana ay ka mid tahay iyadoo sidii hore hadda uu ka yaryahay soomaaliya ayaa haddana laga cabsi qabaa inuu mid saddexaad ka dilaaco dunida aynu joogno nimco siciid waa mid ka mid a dhakhaatiirta ku takhasustay cudurada guud waxay ka howlgashaa goob gaar loo leeyahay waxay sharxaysaa u kala nuglaashaha cudurkan dadka waaweyn iyo caruurta waxay ku xiran tahay daada cunuga uu joogo daatooyinka la helay waxaa ka mid ah ilmaha ka yar da'da sideed iyo toban markaa layaa da'da kow ilaa sideed iyo toban cudurkan si aad ah uma saameeya hadduu saameeyana khatarta ugu geysanayo waa yar sida markii lala bardhigo qof weyn oo markuu ku dhaco maxaa laa qandho badan qof bac qalalan daal dhuunta inay xanuunto qofka oo urinta uu waayo iyo wax inuu dhadhamiyo neefta ku dhegto xaaladaha culus iyo jir inuu maxaa la dhahaa qofka xataa movement uu sameyn waayo iyaga way ku yartahay laakiin hadda dhulba hal sano ka yar yahay si adagu u saameynaya si dadka waaweyn sababtoo ah dadka lixdan sano dhaafay iyo ilmaha halka sano ka yar waxay iskaga mid yihiin ayaa halka waxay guud ahaan wadaagaan in immune systemkooda uu aad u liito oo aan ka wada dadka waaweynna wakti badan bay soo noolaayeen oo systemkooda si badan si aad ayaa loo isticmaalo kuwa yarna waa imajuur oo ma korin weli difaaca jirka oo naga difaaco infection iyo cudur walba oo nagu dhici lahaa haddii ilmaha cudurkan horta inuu qofka calaamad kasoo baxdo waxay qaadataa shan ilaa lix maalmood mararka qaarna waxay gaari kartaa afar iyo toban laakiinse haddii calaamadaha hadda soo tiriyo sida qandho iyo qufac qalalan iyo dhuunta inay xanuunto iyo qofka inuu urinta iyo dhadhanka waayo xataa haddii ciyaaryaha laga waayo saameyn kale oo sidadka oo waaweyn ama cudurada diikarka iyo qabay u geysan laheedo inuu neef aad u dhigto iyo waxaas way ku yaraanayaan waxaana la sheegay in cudurkani ay u nugul yihiin dadka waaweyn gaar ahaan kuwa da'da ah cidma ma dhaaf qof walba wuu saameyn karaa laakiin waxaa xoogaa muhiim ah in la eego inuusan ilmaha yaryar khatar dadka waaweyn ay ugu jiraan aysan ugu jirin iyaga sidoo kale dadka la nool cudurrada qaarkood ayuu aad ugu sii daran yahay maadaama uu yahay fayras dunida ku cusub oo aan daawo loo haynin balse hadda ay dunida la tacaalayso ka hortaga korona iyadoo loo keenay tallaal looga hortegayo cudurka soomaaliyana uu soo gaaray dhowaan